alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waa kitaabkeeni alfiqu اlmanhaji siiba waxaynu ku jirnay alkafaaraat kafaaradii sideedaad oo kafaaratu dihaar ahayd ayaynu ku jirnay kafaaratu dihaar waxay tahay waxyaalaha waajibiya iyo khisaalka iyo xaaladaha lagu kaafaaro guto ayay noo soo sheegeen culimmadu waxaynu maraynay deliilka ay leedahay deliilu wujuubi kafaarati dihaar waa deliilka ay leedahay waajibidda kafaarada dihaarku wa deliilu wujuubi hadihi alkafaara kafaarada waajibitaankeeda deliilkeedu waxa weeye maa rawaahu abu daawuud wa ibnu maaja waxay abu daawuud iyo ibnu maaja wariyeen wa gayruhumaa iyo labadaa kayrkoodba anna imra'ata aws ibnu saamit saxaabiga aws ibnu saamit la odhan jiray haweenaydiisii ayaa ja'ad ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay u timi tashkuu ilayhi ayadoo ugu ashtakoonaysaa anna sawjahaa ninkeedii daahara minhaa inuu dihaaray iyadoo uga ashtakoonaysaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ma araaki kuma arko ilaa tulliqti minhu yacnii in xaggiisa lagaa furay oo aad furan tahay mooyaane wax kale uma arko fa qaalat lahu waxay ku tidhi yaa rasuula allah inna lii minhu sibya waxaa ii sugnaaday oo ninkan aanu isu dhalloon isu leenahay carruur yaryar in damamtum ilaya haddii aanu sidaa ku kala tagnoon anigu xaggayga u dumo oo aan kaxayso jaacuu way gaajoon wa in taragtum ilayhi haddii aan uga taga isagana daacuu ayaguna waa lumayaanoo carruurtaasi dee waa habaabayaanoo way dayacmayaan wa akhadad waxay guda gashay tujaadiluhu inay kula yacnii doodo fil amri arrinta oo ay ku celceliso walaa yasiidu isaguna nebigu sala allahu calayhi wasalam kama kordhinaynin calaa qowlihi odhaahdiisa maa araaki ilaa qad tulliqti anigu uma arko inaad yacnii furantay mooyaane oo ninkaa xaggiisa aad ka furantay mooyaane wax kale uma arko fa anzala allahu caza wajal ilaahay wuxuu soo dejiyey markaa awaa'ila suurati almujaadala suuratu lmujaadila awaa'isha suuradda suuratu lmujaadila la yidhaahdo qaybaheeda hore ayuu ilaahay soo dejiyey oo ah qad samica allaahu ilaahay wuu maqlay qowla latii haweenaydii hadalkeeda tujaadiluka nebi maxamedow kugula doodaysa kugula murmaysay fii zawjiha fii shaani zawjiha ninkeeda arrinkiisa yacnii wadahadalka iyo isweydaarsigu idinku dhex marayay oo wa tashtakii ila allaahi ilaahay waa shakoonaysay wallaahu ilaahayna yasmacu waa maqlayaayoo waa la socdaa taxaawurakumaa isku celcelintaa hadalka iskugu celcelinaysaanna ilaahay waa maqlayaa ina allaha ilaahayna samiicun mid wax kasta maqlo weeye basiirun oo arkaa dabeedna waxaa ilaahay yidhi aladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya ee hooyaday baad iga tahay oo kale odhanaya ee minkum idinka idinka mida min nisaa'ihim dumarkoodii iyo xaasaskoodii dihaaraya ee sida hooyaday dhabarkeeda oo kale aad iga tahay odhanaya maa hunna may ahaanin xaasaskoodaasi ummahaatihim hooyooyinkood may ahaanin ninka xaaskiisii kule sida dhabarka hooyadoo kalaad iga tahay ma aha xaaskiisaasi hooyadii ma aha lana mid noqon mayso halkaasi waxa weeye dhaleecayn iyo radin markaa waxa ay samaynayaan ilaahay ku dhaleecaynayo oo uu leeyahay maaha hooyooyinkiin in ummuhaatum ma ummuhaatum hooyooyinkood may ahaanin ilalaa-i waladnahum kuwii dhalay weeye hooyooyinkood waa kuwa dhalay laakiin xaasaskooda hooyooyinkood maaha in lagu shabaho oo loo ekaysiyana ma aha wa innahum ayaguna kuwan dihaarkan iyo arrinkaa samaynaya layaquuluuna waxay odhanayaan munkaran waxun oo min alqowli hadala wasuuran been ayay odhanayaan wa ina allaha ilan lacafuwun mid cafwid badan weeye kafuurun oo dembi dhaaf badan markii uu halkaana inoogu sheegay waxa ay odhanayaan iyo xumaanta uu leeyahay haddana halkana xukunkii ka dhalanayay ayaa ilaahay inoo sheegay wuxuuhi waaladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya ee hadalkaa xun ku odhanaya min nisaa'ihim dumarkoodii dihaaraya uma yacuuduuna ku noqonaya limaa qaaluu wixii ay yidhaahdeen wixii ay yidhaahdeen dib ugu noqday ee khilaafay li'annahu waxay leeyihiin markuu yidhahdo anta calaya ka dahri ummi yacnii sidaas ayaynu ku qaldhaqanay wax dambe oo inaga dhexeeyaana ma jiro idan wuxuu dee keenayay markaa inuu furiinkeediina raaciyo ruuxii dumar hasa ay ku kala tagaan laakiin haddii uu raacan waayo yacni arrimaha raacin waayo taa macnaheedu waxa weeye inuu hadalkiisii hore uu yidhi inuu buriyey oo uu dib ugu noqday oo uu haweenaydii dib u haysay uma yacuuduuna waa si ay shaaficiyada iyo aimo fara badan ay ku fasirayaan cawdka uma yacuuduuna ku noqonayo limaa qaaluu wixii ay yidhaahdeen fataxriiru raqaba facalayhim kuwaa waxaa korkooda ahaaday taxriiru raqabatin addoon xoraynteed iyo qoor fakinteed addoonnimadii laga fakiyo o laga sii daayo min qabli an yatamaasa intaanay isaabanin ee wax mucaamalaay aanay dhex marin ayuu addoontaa xoraynaya daalika kiinaasaa tuucaduuna bihi laydinku waaninaya wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaa qabanaysaan khabiirun mid xogagaal wahoo la sacdo weeye faman lam yajid ka aan helin addoontaa fa siyaamu shahrayni mutataabicayni waxaa korkiisa ahaaday laba bilood oo israacsan soonkood min qabla an yatamaasa intaanay isaabanine aan xidhiidh iyo mucaamalo dhex marin faman lam yastadic ka an taakarinna fa itcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin quudintood ayaa lagu leeyahay fa calayhi idcaamu sitiina miskiina ama fa idcaamu sitiina miskiinan baa calayhi korkiisa ahaaday daalika kaa fudaydintaa kafaarada markaa laydiin fudaydiiyey ee saddexdaa khasladood iyo saddexdaa arrimood laysugu kiin barbar dhigay waa litu'minuu billahi wa rasuulihi alliya rasuulkiisa inaad rumaysaan wa tilka taasina xuduudullaahi ilaahay xadadkiisi iyo soodimihiisii weeyaane ilaaliya walilkaafiriina gaaladana cadaabun aliimun cadaab mu'limahoo xanuunjiya ayaa u sugnaaday oo gaalnimada iyo ficillada xunxun ay samaynayaan ay ku mudanayaan markaa dihaarka xukunkiisa iyo kafaarada ka dhalanaysa sidaa dee aayadda qur'aanka ah aayaadka qur'aanka ah fii suurati almujaadila ama suuradda qad samic aayaadka ugu horeeya ee afarta ayaa ilaahay uu kaga warramay oo qisadii ay markaa ku soo aroortay ee sababta u ahaa aayaadkani soo degiddeeda inta hore aayaddaa hore ayaa ilaahay kaga hadlay waxaanay markaa odhanayeen iyo xumaantiisana aayadda labaad buu kaga hadlay labada aayadood ee dambana xukunkii iyo kafaaradii markaas ay ay yeelanaysay ayaa ilaahay uu kaga hadlay sidaa xadiidku uu tilmaamaya abu daawuud iyo ibnu maaja iyo asxaabu sunanka intooda keliya qayrkoodba ay warinayaanna sababta ay ku soo degtay waxay ahayd ninka aws ibnu saamit la yidhaahdo iyo haweenaysa khawra bintu thaclaba la yidhaahdo ayay ahaayeen oo waxay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay u timi iyadoo ninkeeda uga ashtakoonaysaa oo inuu dihaaray wuhi sida dhabarkii hooyada oo kale ayaad iga tahay ayay uga ashtokoonaysay xilligaana waxa uu ahaa samnuljaahiliga ama awaa-isha hore ee dee islaamka daleeq ayaa loo ictibaarinayay wax tashriic ah oo gaara oo ka sugnaaday oo ka soo arooro aayaadkan ka horreeyeyna ma ay jirin sidaa daraaddeed unbaa nebigu sala allahu calay slam ugu jawaabay uma arkayo inaad ka furanday ninkaa ama aad ka xaaraantinimowday mooyaane wax kale oo anigu aan ku hayaay ma jirto iyaduna markaasay dee arrimaheeda sheeganaysayoo sida ay riwaayaadka kale sheegayaanna caisha ayaa waxay leedahay ridwaanullaahi calayha waxay leedahay ilaahay waxa khayrkiisa iyo wanaaggiisu batay ilaaha maqalkiisu shay kasta u waasac noqday ee wax kasta ay maqlaya waxay tidhi haweenaydaasi hawla bintu thaclaba la yidhaahdo ee ninkooda ka ashtakoonaysay dhinaca maqsinkaha aan ku jira ka mida ayay rasuulka sala allahu alay slam la fadhiday oo ay wax ku weydiinaysay hadalkaa ay nabiga isleeyihiin sala allahu calayh wasalam wax ka midana waan maqlayey waxna waa iga qarsoomayeen ninkeeda ayay uga ashtakoonaysay waxyaalaha markaa ay ku odhanaysay waxaa ka mid a riwaayinka kale ay tilmaamayaan akala shabaabi wanasartu lahu baطnii xataa idaa kabirtu wanqataca waladii daahara minii waxay idhahd yaa rasuula allah ninkani wuxuu laasay dhallinyaranimadaydii islaanta hadda duqdaa baanahay wanasartu lahu baطnii ubad badanna markaas waan u daadiyeyo dee ubad fara badanna waanu dhalay ilmihiina hadda waa iga go-ay halkaa markaa aan marayeen weynaaday ayuu idaharay uhi sidii hooyaday oo kale ayaad iga tahay markaasuu nebiguna ugu jawaabayey inaad ka xaaraan noqotay mooye anugu wax kale uma arkayo markaasaa ilahayd allaahuma innii ashkuu allaahumma innii ashkuu ilayka ilaahayow adiga ayaan ku ashtakoonayaa ilaahayow adiga ayaan markaa dhibtayda iyo waxay haysaa ilaahw adaan kuu sheeganayaa halkaa markaa ay maraysay ay caayisha leedahay waxay isleeyihiin waxna waan maqlayay waxna way iga qarsoomayeen ilaahay fowqa sabci samaawaat ayuu ilaahay hadalkeeda ka maqlay oo uga soo jawaabay oo malakul jibriil lagu soo dejiyey oo markaa aayaadkan ilaahay uu soo dhiibay taasi waxay tilmaamaysaa yacnii qiimaha ay ku leeyihiin dumarku islaamnimada ilaahay ruuxu dumar ah oo ashtakoonayso weliba islaam ah ayaa ilaahay fowqa sabci samaawaad uga soo jawaabay oo malakul jibriil loo soo dejiyey oo ashtakedeedii iyo baahideedii iyo dhibteedii ilaahay uu xalliyey yacnii qiimaha uu islaamku siiyey dumarka ayay tusaale u tahay oo qur-aan la aqriyaya ilaa yowmina haadaa ayaa ilaahay uu ku soo dejiyey sida suuratu nisaa suurad dhanoo magaca dumar kale ba ilaahay qur'aankiisa uga mid dhigay halka aan suuratu rijaal aanay u jirin ee arrinta kale ee qisadan ayana ku sugan bal waxaad eegtaa ruuxan dumar ah sida ay muhimmadda iyo waajibaadka ay leedahay u fahamsan tahay gabadh markaa kooto siyaasadeeda iyadu doonayso oo intay maryo waaweyn qaadatay shanadana markaa yacni shandadana dhinacyada suratay may hayne kootada iyo waxa ilaahay siiyey ruux dumaroo garanaysa iyo mas-uuliyadda iyo muhimmadda ay ku leedahay noloshan adduunyo ayay garanaysay waxay leedahay yaa rasuullahi carruur yaryar ayaa ninkan u dhalay oon leeyahay carruurtaa wanaaggooda iyo qiimahooda waata islaamku inoogu talagalay waa qoyska inuu qoysku ilaashamo aabbaha iyo hooyadu midba dhinac ka taagnaado aabbuhuna u soo shaqeeyo baahidood iyo wixii ay u baahnaayeenee maadi ahaa uu daboolo hooyaduna ay hayso oo ay tarbiyadayso oo ay xadaanayso sidaasay u fahamsan tahay markaasaa waxay ku leedahay carruurtaa yaryar dee haddii aanu kala tagno laba midunbaa dhacaysaa inaan anigu kaxayso carruurta anigay raacaan haddii ay anigay raacaan dee anugu maanta shaqana mahayo waxaan ugu shaqeeyana mahayo dee way gaajoon oo way bakti oo way rafaadi haddii aan isaga uga tagana dee isagii markuugu shaqo tagu waxay cunayeen u raadiyo way dayacmayaanoo carruurtaasi way hallaabayaanoo way xumaanayaan ayay tidhi sidaa daraaddeed bay markaa isugu dhejinaysay oo carruurteedaas yacnii inaanay ka dayacmin inaanay ka gaajoonin inay labada waalid dhinacyada iyo hareeraha ka taagnaadaan ayay fahansanayd sidaasay markaa arrinta nebiga sala allahu alay slm ugu celcelinaysay sidaasay markaa ilaahay ugu ashtakoonaysay sidaasaana ilaahay ugu soo jawaabayoo uu xalliyey yacni waa qiimaha uu qoysku leeyahay weeye qiimaha qoysku leeyahay ayayna tusinaysaa iyo kaalinta ay ku leeyihiin waayo wax la tabaco ubad ayaa ugu muhiimsan oo ugu qiimo badan waayo ubadku dee waxa weeye waa raggii iyo dumarkii iyo hooyooyinkii iyo madaxdii berrito in si wanaagsan loo tarbiyadeeyo in si wanaagsan loo koriyo in akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan iyo markaa xanaan iyo kalgacaylkii waalidnimo si ay noloshooda u gutaan waa in lagu soo koriyaayo sidaa daraaddeed ayaa islaamku qoyska uu ilaaliyaa u dhiiri gelinaya oo aabbahana mas-uuliyaddiisu waa inuu shaqeeyo oo uu noloshoodii debero hooyaduna waa inay hayso oo ay markaa iyaduna ay ilaaliso oo ay tarbiyadoodii ay iyaduna ka shaqayso o ilaaliso saasay markaa u fahamsan tahay wadiifada iyo shaqada ay kala leeyihiinna taas weeye haddii aan in yar tilmaamo kolley waa iska xadiidu saaca waxyaalahan markaa dumarka iyo xuquuqdooda iyo kootooyin iyo ayaamahan ee waata laga hadlayo waxooga yar haddii aan arrintaasoo munaasabadan markaa xidhiir lale aan tilmaamo waxaynu leenahay marka koowaad ilaahay isaga ayaa kownkan abuuray wax aliyaaliyo waxaa ku dhex noolla ilaahay isaga ayaa abuuray makhluuqaadkaas uu ilaahay kownka dhexdiisa ku abuurayna ilaahay mid walba ujeeddo ayuu abuuray wadiifo iyo shaqo ayaa ilaahay u yeelay ee wax cabas iyo ciyaar iskaga yimi ma aha makhluuqaadkaa ilaahay uu ku abuuray dhulka guudkiisa waxaa ka mida bini aadmiga bini aadmigiina lab iyo dhadig ayaa ilaahay uu ka yeelay labkii iyo dhadigii mid walba ilaahay wadaa'if iyo shaqooyin munaasib u ah yacni abuurkiisa qudraadkiisa iyo awooddiisa iyo dabeecadda ilaahay u abuuray ayuu ilaahay u jideeyey ilayn ilaahi isagu abuuray bini aadmigana ogaa ee labkan iyo dhadigan ka dhigay baa axkaamtan iyo arrimahan ilaahay baa jideeyey mid walba markaa wixii ku habboonaa ayaa ilaahay uu abuuray sida yacni uu ilaahay abuurkoodii u kala duway dabaayacoodii u kala duway ayaa ilaahay shaqadoodiina u kala duway ninkii waxaa loo yeelay yacni waxa lagu abuuray adayg baa lagu abuuray inuu isagu markaa kifaaxii iyo debadii iyo hawlihii adkaa isagu uu ka soo shaqeeyo waxa la yaaliyo wixii maadiyan ahaan loo bama loo baahnaa isaga ayaa la saaray haweenaydiina ayadana gurigii iyo ubadkii inay hayso ayaa iyadana la saaray bal markay ilaahay leeyahay waqarna fii buyuutikuna ilaahay dumarka leeyahay ku sugnaada guryihiinna guryihii ayaga ayaa loo idaafaynaya la leeyahay guryihiinna macnaha guriga ruuxa ku asalka ee shaqadeeda rasmigaahi ay tahay waxa weeye ruuxa dumar ah ku sugnaadana macnaheedu dushaa lagaga sii xidhayaa maahee waxa weeye shaqadeeda rasmiga ah iyo halka laga helayo iyo rugta iyo halkay ku sugan tahay waxa weeye waa guriga nabigeenu sala allahu calayhi wasalam marka uu tilmaamayey mas-uuliyaadka ummadda kala saaran wuxuu uhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin wada jiro ayaa tihiin qof walbana waa la weydiinaya raciyaddiisa iyo waxaa la raaciyey alimaamu raacin qofka mas-uulkaa guud ee ummadda madaxda u ahi waa raaciyo ummaddaasoo dhan baa la jirsiiyey mas-uuliyaddiisana waa la weydiinayaa haweenayda wuxu uhi walmar'atu raaciyatun calaa beyti zawjiha wa waladihi wa mas-uulatu can raciyatiha haweenaydana waxa la raaciyey guriga ninkeeda iyo ilmaheedaas ayaa la raaciyey waana la weydiin doonaa maalinta qiyaamaha gurigaa ninkeeda iyo ilmihiisa wixii ay ka yeeshay iyo sidii ay markaa u tarbiiradaysay iyo siday xuquuqdoodii uga soo baxday iyo siday waajibaadkoodii u ilaalisay maalinta qiyaamaha waa la weydiinayaa marka shaqadoodii markaa ilmihii iyo gurigii ayaa laga dhigay marka ilmihii iyo guriga laga dhigay macnaheedu ma waxa weeyaan ruuxii dumarha waa la liiday ma haweenayd ma bilaa camal iyo bilaa shaqa ah ummaddiiba iyaday ka soo baxaysaa ummaddiiba iyadaa tarbiyadaynaysaa halkey markaa la shaqala-aanta lagaga dhigay shaqala-aanta iyagu ay sheegayaan kuwoodaa shaqala oo iyagu bilaa shaqo ka dhigeen oy suuqay yidhahdeen horta gaaladu laakiin kuweennu shaqadii ugu wanaagsanayd ee ugu qiimaha badnayd ayay inoo hayaan oo ummaddiiba waa ciddii soo saaraysay ee soo ababinaysay ee wax soo baraysay ee soo tarbiyadaynaysay muhimmaddaa iyo hawshaa weynay hayaan daraaddeed ee ayaa loo leeyahay guryaha ku sugma oo guryaha markaa ayaa mas-uul ka tihiin markaasaa laga dhaafay waxyaalo fara badan oo bixidu baahnaa dee nafaqadeedii iyo wa yacni waxay u baahnaydee maadii haduu ninkaa la saaray jamaacaadkii loo baxayey ee shanta salaadood loo baxayey waa laga dhaafay jihaadkii iyo dagaalkii loo baxayey waa laga dhaafay wax liyaaliya waxaasoo dhan maxaa looga dhaafay waxa weeye shaqadan iyo muhimmadan weyne ay hayaan ee cid kale aanay gudan karaynin la-aantood ayaa loo faaruqinaya o loo gacan banaynaya markaa shaqadii ugu muhiimsanayd ayay innaga dumarku inoo hayaane waxa weeyaan ma camal la'aa ruux dumar ahoo kastaana oo yacni caqli lahoo ama gadaal ka caqligayso wax ka fahamtay ama shareecada iyo diinda baantoo shubahaadkan iyo waxaanay gaaladu wadaan aanay marka horeba aan lagu shubanin waxay garanaysaa islaamku marka uu sidaa yidhi inuu ruuxa dumara u naxariistay oo uu karaameeyo uu maamusay ruux dumara ayaa jirtay oo islaamuna kitaab laga sayid saabiq leyli baan beri hore ka akhriyey ruux dumar ah oo digtoorada ayaa waxay la hadlaysaa hablo qarin jebinaya markaasaa waxay leedahay anigu waxaan sitaa shahaadadii ugu qaalisanayd adduunka oo yacni digtoora baan xagga dhakhtarnimada ku sitaa adduunka meel aanan soo maray ama qaarada aanan teginina ma jirto magacaygana meel walba waa laga yaqaanaa bay tidhi iminka shaqadan qabtaa waxay tidhi habeenkii qol yaroo jeela baan galaa waagu markuu i baryo waan ka soo baxay qol yaroo jeelahoo dadka aan ku eegeego oo ciyaada'a baan galaa labadaa qol ee jeelka jeelkaa yaraan habeenkii u hoydo iyo jeelkaa yare aan ka soo baxeen maalintii dadka ku eega labadaa jeel baan u dhexeeyaabay tidhi intaan aqoontaa iyo dhulmareennimadaa iyo shuurada iyo caannimadaa aan kasbanayey waxa iiga muhiimsanayd oo aan ilaaway noloshayda inaan hooyo noqdoon wax dhala bay tidhi inaan hooyo noqdoon wax dhalo oo aan maanta hooyo wax dhashay oo guri leh oo reerle inaan noqdo ayaa wax allayaaliyo waxaan kasbadiyo wareeggaygaasoo dhan ka qiimo badnaa bay tihi haddaba tan anaa ku soo jabay oo gunda soo taabtaye waxaan idin leeyahay hablo yahow halkaa dib uga jiray oo jabkaygii hamarina ee iska guursada oo hooyooyin noqda oo ubadkiina tarbiyayo oo koriya bay leedahay yacni ruux kasta oo dumari markay ama soo jabtaabay saa u garanaysaa amaba in badan oo ka mid a oo yacni dee markay arkaan tacaasada iyo dhibta lala dabacsan yahay ayayguna dareemayaan habloo siminaaraanu waa isugu nimi ayaan su-aashaa weydiye waxaan ku uhi inan walayba maxaad ugu jeclaan lahay ma inaad saa u shaqayso ood u orado mise inaad hooyo noqotood guri joogtoo lagu masruufo waxay tihi ma inaad hooyo noqdoon wax dhaloon guri joogo lay masruufo wax ka wanaagsan ma jire yacni isaan ku heli lahaa ayaan ayaan habeen iyo maalin ka fikirayaa bay tiri waa hablihii hay-aadka shaqooyinka ugu wanaagsan haystay marka islaamku ruuxa dumarana dee guriga ku xuri maayo markaynu saan leenahay gurigii haddii ay dee daruura timaaddo ama baahi ay timaaddo way ka bixi kartaayoo dee dabadiyo shaqo way u bixi kartaa haddaba shaqadii ay qabanayseen ruuxa dumarihi ee ay u baxaysay ayaa iyadana dawaabid loo yeelay dawaabidaa loo yeelay ee ayadana culimmadu ay tilmaameen oo nusuus ay ka soo minguuriyeen kow waxaa ka mida waxay yidhaahdeen an taxtaaja ila alcamal aw an yaxtaaja almujtamacu ilaa camalihaa waa inay ruuxan dumari camalkan iyo shaqadan ay qabanaysaa ay u baahan tahay oo masalan iyadii baa maanta dee ubad bay haysta cid masruudda ma haysato ama keligeed bay joogtaa inay dawaarla noqoto wax dawaariso inay markaa macallimad noqoto inay iskuul ka shaqayso iyadii baa baahi u qabtaa ama mujtamacii iyo bulshadii baa shaqadeedii baahi u qabtaa oo waxa weeye waa ruux dumar oo muliso ah waa ruux dumar oo dhakhtarada waa ruux dumar oo wax aqoon leh oo dumarkii habli inay waxu dhigto ayaa loo baahan yahay shaqadaa ay qabanayso waa inay ama iyadu baahantay ama bulshadu baahantay maanta inay baarlamaanka gashay halkaa ka dhuranto ama ay gurtoosa ama wasiir maxaynu uga baahannahay maxayse iyadu uga baahan tahay inaguna waxba ugama baahnin iyaduna waxba ugama baahnaa markaa shaqadaasi waa inay shaqa ama iyadu baahantay ama umaas iyo bulshadu ay u baahan tahay waa inuu yahay waxa kaloo ay culimmadu yidhaahdeen waxa kaloo ayana laga maarmaana camalkeedaasi waa inuu yahay camal waafaqsan dabeecadda abuurkeeda iyo dhadignimadeeda waa inuu waafaqsan yahay bal ka warrama haddaynu ga islaantii aynu kuuli ka dhigno inantii haddaynu dha kuulikaynu ka dhigno oo dhaana sabadda shub ama warshado siaa isu labarogayoo la xamaalayoo la qaadayo haddaynu dhahnaa ka shaqeeyo aynu wadagelinno oynu dhahno markaa jindarkeena bal ka warrama say noqonaysaa bal waxay egtaan etoobiyay ka shaqeeyeen adisaba dumar baa sabadda ka shaqeeya intay dhadignimadoodiiba qayirantay oy qalfoof noqdeen oy jirfaysteen oy qolofaysteen bay waraabayaal u ekaadeen halkii la doonayay ruuxa dumari markaa ruux dumarahoo dee qurux badanoo qiimo lahoo jidh dabacsan lahoo yacnii alaaqa ay ka muuqata inay ahayd gebigeed ma isbedesho waraabayaal jirfiyo qorfolo bay noqdeen camalku waa inaanu saasoo kale noqonin oo ruuxii dumarkaa camal iyo shaqo noocaasoo kale ah inay gasho diintu ma ogole waa inay wax barid maryo tolid u murid yacnii shaqo hadday qabanayso aan yacni dhadignimadeedii abuurkeedii unusadeedii iyo qiimaheedii aan wuxu dhimin waa inay tahay qodobka kale saddexaad wuxuu yahay waa inaanu ka hor imayn camalkeedii aasaasiga ahaa ee guriga ee carruurteeda iyo gurigeeda iyo maamulkeedii waa inaanu ka hor imanaynin oo masalan hadday gebiga shaqadeeduba noqoto maalin oo dhan iyo habeen o dhan inay shaqayso socoto oo ay carruurteedii iyo gurigeedii waxeediiba ka dayacmayaanna taasina markaa iyadu waxay diintu bannaynayso ma aha qodobka kale afraad isaguna wuxuu yahay inaanay camalkeeda iyo shaqadaasi keenaynin khalwo iyo markaa inay rag isku gaar noqdaan nin iyagaa inay isku gaar noqdaan waa inaanay keenaynin leannu nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi nin laba qaali noqdo oo laba gaar noqdo haweeney ilaa shaydaan ayaa ka saddexaynaya ku noqonaya hadday shaqadeediiba faqid tahay iyo markaa inuu kolba mid ay maqsidma waxtaa mid meel la gasho taana markaa ma bannaana ikhtilaad iyo isdhexgal ay markaa rag ajaaniba ay isdhex galaan iyadana waa inaanay keenaynin dumarkii ummahaatulmu'miniinka ahayd baa waxaa dhihi waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab markaa dumarka wax weydiinaysa xijaab dabadii ka weydiiya ayaa la yidhi oo dalaqha isaga odhanina iyaakum wadukhuula cala nisaa idinkeeda waxaan idin kala diigaya dumarka inaa u gashaan hadday gebigeediba halan qor yaroo halkana ku jirto adiga inaad shaqo u baahan tahay xadiidkina ku leeyahy iyaakum wadukhuula cala nisaa waxaan idin kala digayaa idinka iyo inaad dumarkii u gashaan ma maxramkaagii soo kaxay saad odhanaysaa markaa hawl baan kaaga baahanay xafiiskaahe maxramkaagii waa ku garab fadhaya miyaad odhanaysaa yacni waa inaanay keenaynin ikhtilaad iyo isdhexgal iyo khalwo waa inaanay keenaynin camal iyo shaqo u baahinayo safar iyo socdaal ay gobollada iyo dhulkaa marto waa inaanu ahayn li'anna ruuxa dumari hadday masiirata yoomin safrayso dee uma bannaana inuu maxramkeedii markaa ama wixii safar la odhan karo inuu maxramkeedii la jiro mooyaane inay safarta lama ogolaa markaa camal markaa u bageynaya safar waa inaanu markaa noqonin waa inaanu camal sidiisa xaaraanu aanu ahayn sida dee qhinaaga iyo heesa iyo waxyaalaha iminka la baraya laleeyahy hiddiya dhaqan baa la baraya oo dabeetana halkaa inamiyo habla layska horgeynayo oo la jaasayo amaba raqsigaa iyo markaa waxaa waa inaanu ahayn waa camal lafdiisu sidiisa u xaaraana kaana markaa shareecadu inay ka shaqayso ma ogola waa in ay waalidkeedii ama ninkeediina ay idan ka haysataa oo shaqadaa inay qabato uu markaa ay u ogolaadaan haddii aanay idankaa markaa haysaninna dee wax baahi oo ay u qabtaana aanay jirinna taasina uma bannaana majaalaadka ay ruuxa dumar inooga shaqaynaysaynu u baahannahay waa majaalka daaweynta dumarka iyo markaa kalkaaliyo inay ka noqoto inay dhakhtarad ka noqoto majaalka ayaa waxbaridda tolliimaha iyo wax aliyaaliya wixii markaa dumar la xidhiidha waxaynu u baahannahay oo dumarku inay ka shaqeeyaan ay tahay weeye laakiin siyaasad iyo inay markaa meelaha dhex hordaan waxaan fasaad ahaynoo ayada iyo ayaga markaa kuwaa wadaba kaga imanayay ma jiro markaa intaas ayaan jeclaysay inaan markaa kelmaddaa yar aan ku dhaafo oo markaa iska dulmar markaas ahayd waxaana inagu weecisay haweenaydaa runtii khawra bintu thaclaba ee markaa nebiga sala allah alay slm markuu ninkeedii dihaaray uga ashtakoonaysay ina lii minhu sibya waxaa ii sugnaaday oo aan ninkaanu leeyahay carruur yaryar in damamtum ilaya jaacuu haddii aanan u kaxeeyo way gaajoonayaan wain taraktum ilayhi daacuu haddii ay markaan uga tagana way dayacmayaanoo yacni way carruurtaasi tarbiyadii ma helayaana way dayacmayaan taas ayay markaa kula doodaysay oo ay ku celcelinaysay markaa islaamkuna waa wuxuu qoyska uu u tixgelinayo qoyska u ilaalinayo haddiiba ay dhacdo lafdeeda in la kala tago carruurtu inta ay yaryar tahay ee toddoba jir ay ka yar tahay mas-uuliyaddu waxa weeye ama waajibku waxa weeye hooyaduna inay hayso aabbuhuna inuu ku masruufo aabbuhuna inuu ku masruufo hooyaduna ay hayso xaqulxadaanana waa xaq ilmuhuna leeyahay labada waalidna ay leeyihiin markaa ragga odhanaya un markaa carruurtayda haysiisa warqadeeda waan siinayaaye carruurtu miyaanay ahayn kuwii ay markaa ku soo xanuunsatay uurkoodii miyaanay ahayn kuway caloosha ku siday miyaanay ahayn kuway naaskii jaqsiinaysay miyaanay ahayn kuway markaa saxadii kaada ka melaysay siduu u yidhaahdaa carruurtayda hay siiso sidoona ayuu shaan ku lahayn yani ereyadaasoo kale cidday ka soo baxaan in lagu ganaaxaa buu mudan yahay nmurkadi waa sida carurtayda hayse sidaana iyaduna shaqaba kulahayne ay markaa jaariyadu haysay oo kale ay ahayd marka waajibku waxa weeye hooyaduna inay hayso aabbuhuna inuu ku masruufo haddii markaa dee ruuxa dumari ammaanay hayn kareen xunuusanaysa amaba dee iyaduba ay iskaga tagtana dee isaga haynayo xadaanadana dumarka ayaa wasala insha allahu tacaala mujalladkan ku xiga ayaana inoogu iman doonta xadaanada iyo bal xuquuqdeeda iyo siday kale yihiin waa kitaabkeeni alfiqu lmanhaji waxaynu ku jirnay kafaaraadkii tisca kafaaradii sagaalaad waa kafaaratu lqatli waa dilka kafaaradiisii haddii qofka dil ka dhaco yajibu waxaa ku waajibaya calaa qaatili nafsi اlmuxarama nafdii la xaaraantinimeeyey qofkii dilay waxaa ku waajibaya kafaara baa ku waajibaysa lixaq illaahi caza wajal ilahay xaqiisa ayay waajibaysaa sawaءn kaana alqatlu dilku haya camdan barheera haya aw shiba camdin cabdi mishabahaa haya aw khada'an gefa haya wa sawaءan waxa isku mida cafaa awliyaa lmaqtuuli kuwan laga dilay cidda awliyadiisii iyo xigtadiisii cafiyaha can diyati lmustaxaqa diyadii lagu mutay ka cafiyaa am lam ow lam yacfu may cafinina wa sawaun kaana alqatiilu kan dilay rashiidan ahayaa mid markaa toosan aw sabiyan aw majnuunan midku doonaba ha ahaado waxay leeyihin culimmadu waxaa ku waajibaya qofka dilay nafdii muxaramada ahayd ee ama lagu xaaraantimeeyey iimaan ama ammaan iyo heshiis lagu xaaraantinimeeyey qofkii dilay kafaara lagu leeyey kafaaradaasina waa kafaara lixaqi illaahi ilaahay xaq uu leeyahay oo xaqa ilaahay waajibtay dilka waxay leeyihin shaaficiyadu ama camdi ha ahaado ama shibul camdi hada ama khada ha ahaado insha allahu tacaala waxaynu ku gaari doonaa marka aynu qisaasta ama jinaayadka ka hadlaynaynu saddexdaa qaybood waxay u qaybsamaan aynu gaari doonaa laakiin camdi waxa weeye waxaa la yidhaha markuu qofka waxyeeladiisa u qastiyo waxaanuu ula qastiyeyna wax inta badan wax dilo uu yahay iminka xabad buu ku dhuftay seef buu ku dhuftay tooray buu geliyey madaxuu ka bashaaqiye gaadhi buu dul mariyey markaa sidaasoo kale uu qofka waxyeeladiisa u qastiyo waxaanuu ula qastiyeyna wax sida badan wax dilo uu yahay camdi baa la yidhaahdaa khada' baa ka hor jeeda marka aanu qofkan waxyeeladiisa u qastinin sida isagoo ku duldhaco oo kale isagoo dee meel wax ku tuurayayoo yacnii cid kale kaga dhacda mar haddaanu markaa qofkan u qasinin waxyeeladiisa aanu u qasinin ayadana waxaa la odhanayaa gef waxaa jira shibulcamdi mid camdiga shabaa ama shibulkhatana waa la camdi shibulkhatana waa la yidhaha ama khada shibulcamdi waxa weeye qofkan wuu qasinayaa laakiin waxaanu ula qasinayaan inta badan waxba dilin dee dhenged yar unbuu ku dhufanayaa dhengedda yar inta badan waxba ma disho waaba ka raacdayba marka waa shibulcamdi baa la odhanayaa xaggan ula bareerkan wuxula bareerayna waa ka camdi xaggan waxaanaan waxba dilinna khadac buu ka yahay markaa shibulcamdi baa kaana laydha markaa midku doonaba ha ahaado ama dadkii awliyaa ulmaqtuulka hadiyadii mustaxaqada ahayd ha cafiyaan ama yay cafin mar kasta kafaaradaas iyadii waa waajib kan wacdilay ama rashiid qof diindiisa iyo adduunyadiisa hagaajisanaya ahaa ama sabi haada ama majnuun ha ahaado mid walba waa lagu yeelanaya waa lixaqillaahi oo xataa haddii aanay dee soomkii oo kale aanay karaynin dee waa markaa waa la sugayaa wa haadihi alkafaaratu hiya haddaba kafaaradana cidqu raqabatin mu'mina addoon mu'minaa xoraynteed weeye saliimatin oo ka nabadgashay min alcuyuub alatii taduru bilcamali ow alkasb dhibaysay camalka ama kasabka iyo waxqabsashada ceebihii dhibaysay addoon ka madax bannaan oo ka badbaaday waa inuu xoreeya mar hadduu qof ka dilay qofkaa waa inuu dee noloshii si dhamaystiran ugu soo celiyo itnayn fain lam yatamakan min cidqi raqaba addoonta xoraynteedii haddaanay u suurtogelin licadami wujuudi raqiiq addoonkii ayaabuu waayboon jirin aw licadami qudratihi cala alinfaaq ama ictaaqi xorayntii ayaanu karaynin fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo israacsan ayuu soomayaa fain cajaza can isiyaabi hadduu soomka kari waayo fainahu laa yajibu calayhi liطcaamu iطcaam iyo quudili kuma waajibayo waa licadami wuruudihi aayadda qur-aanka kumay soo aroorin bal tabqa alkafaaratu fii dimatihi ayay ku baaqihaalaysaa xataa yaqdira calayha intuu ka awoodayo dee addoonta xoraynteedii ama yacnii soomkii inta uu ka karayo waxay leeyihiin khisaalada khisaalka ay leedahay kafaaratulqatl waa laba un waa addoon xoraynteed iyo laba bilood soomkeed raashin ayada aayadda kuma soo aroonisaan arki doonno jumhuurulculamaa markaa waxay qabaan inaanay kafaaratulqatl idcaam lahayn bacdulculamaa baa qaba qofku hadduu soomka kari waayo lixdan miskiin ha quudiyo dihaarkii ayaynu uga qiyaasanaynaa bay yidhahdeen daliilu wujuubi kafaarati alqatli waa daliilka waajibitaanka kafaarada dilku ay ku waajibayso daliilu wujuubi kafaarati alqatli dil ay kafaaraysa waajibitaankeeda daliilkii u daliil noqonayey wa daliilu wujuubi hadi lkafaara waa qowl llahi tabaaraka wa tacaala ilaahay uu yidhi wamaa kaana limu'minin mu'min umay sugnaanin mu'min wuxuu suurtogelayaa wuxuu toosan wax ka suurtogala maaha an yaqtula mu'minan mu'min inuu dilo ilaa khadaan gef mooyaane mu'min mu'min kale wuxuu ku dili karaa un gef yacnii gef inuu ku dilo mooyaane yacni wax kaleba yani qof mu'mini qof kale ma dili karo wamaa kaana lmumina an yaqtula mu'minan uma sugnaanin ilaa khaطa'an laakiin hadduu khada'an ku dilo ayadaa dee xunkeedu waa inoo iman doonaa weeye waman qatala mu'minan khada'an qofka mu'min gef u dila fa taxriiru raqabatin mu'mina waxaa lagu leeyahay oo kolkiisale addoon mu'minaa inuu xoreeyo waa kafaaradii wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi iyo diyo ehelkiisa loo dhiibayo ilaa an yasadaquu inay sadaqadaystaan oo iska cafiyaan mooyaane saddex qaybood baa bini aadmiga macsuumka ahee haddii la dilo ay kafaaro iyo wax kale ay ka sugmayaan ay u qaybsamayaanoo qof mu'minahoo ilaahay rumeeyey oo dee dadkii ehelkiisu ay mu'miniin yihiin waa addoon xoraynteed iyo dii ehelkiisa loo dhiibayo iyagoo cafiye mooyaane fain kaana min qowmin caduwin lakum qofkani waa mu'min qoomkiisina waa cadowoo waa gaalo xarbiyiinahoo aan dagaalamayno walxaal huwa muuminun isagu mu'minuu yahay fa taxriiru raqabatin mu'mina addoon mu'minaa xoraynteedu baa lagu leeyay mag la siinayo gaalada aynu dagaalamayna ma jirto leanno haddaynu sino hubmay noo siisanayaanoo dee wayna kula dagaalamayaan ee waa addoonoo kafaarun baa lagu leeyay wain kaana min qowmin baynakum wa baynahum miihaaq haddii uu ka ahaaday qofkaa aad disheen qoom idinka iyo iyaga miihaaq iyo ballan iyo cahdi idiin dhexeeyana fadiyatu musallamatun ilaa ahlihi diyo ehelkiisii la siinayo wa taxriiru raqabatin mu'mina iyo addoon mu'minaa xoraynteed weeye faman lam yajid kaan helina fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo israacsan soomkood baa lagu leeyay towbatan tuubuu towbata min allah tooba toobadkeena ilahay xaggiisa kaato ilahay u toobadkeenaysaan wa kaana allaahu ilaahayna waxaaday caliiman mid wax kasta og xakiiman oo falsuban oo shay walba meeshiisa dhiga ayay ahaaday markaa saddexdaa qaybood baa dilkii gefga ahaayee qofka ka dhacaya ilaahay u qaybiyo hadduu qof mu'minoo kale yahay oo tolkiina ay muuminiin yihiin waxa weeye kafaaradaas iyo diyada ehelkiisa la siinayo inay ehelkiisu sadaqaystaan mooyaane haddii isagu muumin yahay laakiin qolo gaalaho xarbiyiin aynu dagaalamayna uu ka ahaadayna waa addoon muumino u balxaraynaya magi ma jirto haddii qolo miihaaq iyo ballanino dhexeeya uu ka ahaadayna dee ehelkiisina diyaa la siinaya addoonna waa la xoraynaya haddii markaa uu qofkaasi addoonkaa taakeli waayona waa laba bilood oo israacsan soomkood aayaddu markaa idcaam ma sheegin saa daraaddeed bay jumhuurulculamaa u leeyihiin idcaam male kafaaratu lqatli qolyo kalena way leeyihiin oo kafaaratu dihaarka ayaa looga qiyaasanayaa bay leeyihin haddaba shaaficiye waxay yidhaahdeen faidaa wajabat ilkafaaratu bilqatli haday markay ka waajibtay fa wujuubuhaa bilqatli alcamdi wa shibi alcamdi awlaa qatligii camdiga ahaa iyo kii shibulcamdiga ahaana waa kasii awgulaysan yahay waa kasii mudan yahay mar hadday gefay ka waajibtaan labadan kale inay ka waajibtana ayadana waa kasii mudan yihiin warawaa abu daawuud wuxuu warinaya wakayruhu can waahirata bn asqac radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi ataynaa rasuul lahi sala allahu alay sl ayaan ula nimi fii saaxibin lanaa awjaba saaxiib noo sugnaaday oo waajibsaday yacni naara bilqatli dil naar ku waajibsaday dee qofka dilka naarta ku waajibsadayna waa qofka barheerka wuxu dilaa fa qaala rasuulu lahi sala allahu alay slm wuxu uhi ictiquu canhu raqabatan ka xoreeya yactiqullahu bikulli cudwin minhu xubin kastoo isaga ka ahaaday cudwan minhu min annaar xubin kasta oo kan markaa la xoreeye ka ahaaday xubinkana ayuu naarta ilaahay kaga xoreynayaaye ka xoreeya addoon markaa isagoo dil naar waajibsanaya galay oo camdiya ayaa haddana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kafaaradii ha laga bixiyo jumhuuru lculamaana waxay qabaan inaan markaa kafaaro camdiga aan lagu lahayn laakiin shaaficiyada ayaa markaa qabta naskaana waa ay deliishanayaan ayaga dee qolyahan kale waxay leeyihiin dee waciidkaa darre waa ku soo aroorayo aayadda aayaadkan ka dambaysa ilaahay wuxu uhi waman yaqtul مؤmنا متcmdا فجزاؤه جaهنم khاaلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عdاaبا عظيiما qofka dila qof muؤmina isagoo u barheeraya abaalmarintiisu waa جahanamaba ilaahay yidhi waa ku waaraya ilaahay waa u cadhooday ilaahay naxariistii ayuu ka fogeeyey cadaab weynna ilaahay waa u diyaariyey waa arrin aad u culus nabigeenuna salى الlahu عalيه waslم wuxu uhi zawaalu dunyaa ahwanu adduunyadaasoo la waayo ayaa ka fudud qof muslima dilkii qofka muuminka ay fusxaa kaga suuli maayo diintiisa inuu kaga sugnaado maa lam yusib daman xaraam kacbada isagoo dawaafaya ayuu lahaa maxaa xurmadaada iyo qadarkaaga ka weyn haddana xurmada qofka muuminkaa ayaa ka weyn baa nebigu salى الlahu عalيه waslm lahaa waxaa sidaa uu ilaahay u xurmeeyey yacni rasuulkiisu u xurmeeyey ee la dhi adduunyada oo dhan oo la waaya abaa ka fudud ilahay agtiisa qof dilidii mu'mina yacni soomaali maanta waa u fudud yahay oo duqsi dilkii waa uga fudud yahay dilku iyo macno la'aan inay waxaan macno lahayn maalin walba ay ku diriraan oo ay isku laayaan oo tobannaan iyo labaatan iyo dhexdooda ku dhimata waa wax taagan iyo dad markaa maanta dee dadka layntoodii intay takfiiriyaan dadka layntoodii iyo burburintoodii iyo baabiintoodii iyo qarxintoodii iyo layntoodii dad baa iyagaana shaydaan diin uga dhigayoo markaa jihaadiya inay markaa janno ku gelayaan iyagana looga dhigay qof muslima dilkiisa iyo waxyeeladiisa jihaadna maaha janno lagu geli maaya naar ayaa lagu gelaya sida nebigu sala allahu alay slam inoo sheegay cashara waxa weeye waa tii tobnaad kafaaradii tobnaad alkafaaratu biiqaamati alxad waa kafaarada lagu yani unoqonaysa xadka oogiddiisa marirtakaba denban qofka dembi ku dhaca min adunuubi dembiyaalkii ka mid a alatii qudirat fi diini cuquubatuhaa cuquubaatuha waxuduuduhaa qofka ku dhaca dembi dembiyaalka ka mid a dembiyaalka lagu jaangooyey xagga diinta cuquubaadkeeda iyo xuduuddeeda kalqatli waa sida dilkii oo kale oo dee qisaas baa laga jideeyey wasariqati waxa weeye tuugadii waalqadfi waa qadafkii oo qof markaa qof dee dhowrso inuu ziniyo xumaan ku sheego wazinaa iyo zinadii washurbu lkhamri iyo khamriga cabitaankiisii weeyaane uma uqiima calayhi xaddu daalika dembi fi dunya kadibna xadkii dembiga adduunyada lagaga jaro fa ina iqaamata hada alxad xadkaa oogiddiisu calayhi laga ogaya yakuunu kafaaratan lidalika dembi wuxuu noqonayaa dhaafid ayuu dembiga u noqonayaa walow lam yatub inuu yaanu kaba toobadkeeninbe walaa yucaatibuhu allahu caza wajal calayh fi laakhira ama walaa yucaaqibuhu walaa yucaaqibuhu ma ka wanaagsana ilaahay ku calaanan maayo aakhiro ama ku ciqaabi maayo waxaa leeyahay culimmada hadduu qofku dembi ku dhaco dunuubtan waaweyn ee xuduudda iyo cuquubaad kale sida dilka sida tuugada sida qadafka zinada iyo shurbulkhamriga xuduud bay leeyihiin go-aan iyo jeedallo iyo dilil bay leeyihiin xadkiibaa adduunyada lagaga jaray xadkaa laga jaray ee adduunyada lagaga jaray kafaaru dembigaa u noqonayaa xataa haddaanu ka toobad keenin ilaahayna aakhira ku canaanan maayo ama ku qabsan maayo ta dilka iyada dib baynu u soo celin doonaa insha allahu tacaala oo markaynu ka hadlayno markaynu qisaasta aynu gaadhnaa baynu ka hadlayoo waayo isaga saddex xaq baa ku tacalluqa dilka xaq ilaahay xaqii qofkan la dilay xaqu awliyaa ilmaqtuul xaqii uu ilaahay ku leeyahay iyo xaqu qofkan dhintay uu ku leeyahay uu dilay iyo xaqa ay qofkan laga dilay leeyihiin mid walba gaar baynu uga hadli doonnaa iyo balse ay toobadeed iyo arrinkeeda uu noqon doono daliilu hadihi alkafaara haddaba kafaaradani daliilka ay leedahay wayustadalu litakfiiri ku dhaafidda biiqaamati alxaddi lagaga ogay calaa murtakibi dembi in markaa lagaga dhaafayo dembigii uu galay waxa u daliila bimaa rawaahu lbukhaariyu wuxuu warinayo wa muslimna uu warinaya can cubaadata bnu saamit radia allahu canhu saxaabiga cubaadata bnu saamit baa laga warinaya ana rasuul lahi sala allahu alay wasalam qaala wuxu uhi waxawlahu cisaaba min asxaabihi iyadoo hareerihiisana koox asxaabta ka mida ay ku sugan tahay iyo wuxu uhi baayicuunii waxay igula baayactaan calaa an laa tushrikuu billaahi shay-a inaydaan ilaahay waxba u shariig yeelin waa waxa ugu horeeya xaqa ilaahay addoommadiisa ku leeyahay waa in ilaahay keligii la caabudo o aan cid lagu lamaanaynin walaa tasriquu inaydaan xadin oo waxa tuugada la yidhaahdana a iska ilaalisaan tuugadana maanta walaalayaal waxaynu u naqaanaa moobilada iyo kuwan jeebadaha iyo dadka hantida ummadda qaadanaya ee danteedii guud qaadanaya ee baloodhadeedii qaadanaya ee cashuurteeda laga ururiye leexsanaya tuuguma naqaanaaye guryahay dhisteen iyo waxaana weeye gawaadhiday wataan ee kala duwanna waxaynu naqaanaa markaa dad wanaagsanoo geesiyaalahoo yacni waxoodii dhacsaday oo rag wax ka dhacsanaya inay yihiin ayaynu u naqaanaa laakiin waa lusuusta iyo tuugta ugu waaweyn kuwaas walaa taznuu inaydaan sinaysanin walaa taqtuluu awlaadakum carruurtiinna inaydaan laynin walaa taatuu inaydaan la imanin bibuhtaanin buhtaan iyo been abuur carruurta weliba dee baryaha hore hablaha ayaa la layn jiray walaa taatuu inaydaan la imanin bibuhtaanin been abuura taftaruuna oo ka abuuraysaan bayna aydiku arjulukum gacmihiinna iyo lugihiinna dhexdoodaa ka abuuranaysaan yacni aan sanad lahayn oo idinku samayseen baa laga wadaa walaa tacsuu fii macruufin wax wanaagsanna inaydaan caasin o idaan khilaafin faman wafaa minkum ka oofiya idinka mida fa ajruu cala allah ajrigiisu ilaahay ayuu korkiisa saaran yahay waman asaaba min daalika shay-an waxa aan soo sheegnay kii wax kaga dhaca fa cuqiba bihi fi dunya ee adduunyada lagu ciqaabee adduunyada lagaga jaro fa huwa kafaaratun lahu kafaaro iyo dhaafid ayay u noqonaysaa mar haddii adduunyadii lagaga jaray waman asaaba min daalika shay-an ka arrimaha wax kaga dhaca uma satarahu allaahu ilaahay uu asturo fahuwa ila allah kaasina ilaahay buu u yaallaa in shaaa cafaa canhu hadduu doono ilahay wuu ku cafin wain shaaa caqabahu hadduu doonona ilaahay wuu ku ciqaabi fabaayacnahu calaa daalika saas ayaan beecada aan kula gallay inaanaan macsiyooyinkaa iyo dunuubta aanaan samaynin waa bini aadmiga kii sameeya ee ku dhacaana kii hortuu waxaa ka soo baxa dee ajrigiisa iyo mushqaadiisa iyo abaalmarinta ilaahay ayaa siinayay u taallaa kii wax kaga dhaca oo masalan dee sinadiibuu ku dhacay sariqadiibuu ku dhacay dabeetana xadkiibaa laga ogay oo laga jaray kafaaro iyo dhaafid bay u noqonaysaa mar dambe arrintaa loo ciqaamina lagu qabsan maayo qofkii arrimahaa wax kaga dhaca ee ilaahay astura ee cidina aanay ogaanin ee ka toobadkeena waa taxta almashiica oo ilaah hadduu doona waa cafrinaya ilaah hadduu doona waa ku ciqaabaya marka macsiyada iyo dunuubta inaan lagu gaaloobaynin ayayna tusinaysaa halka yacni khawaarijtu ay ku gaalaysiinayaan macsiya dunuubta fabayacnahu cala dalik warawa tirmidiyu wuxuu warinaya can caliyin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi man asaaba xaddan maa yuujibu xaddan qofka ku dhaca wax xad waajibinaya fa cujila cuquubatu fi dunya cuquubadii adduunyada loogu soo dedejiyo adduunyadii ayaa cuquubadii lagaga jaray faallahu acdalu ilaahay isaga ayaa markaa caadil ahoo ka cadaalad badan min an yuhanniya calaa cabdihi inuu ku soo celceliyo alcuquuba fi alaakhira aakhira inuu ku soo celiyo ilaahay waa ka caadilsan yahay qof adduunyadii lagu soo ciqaabo dembigu kale laga soo jaray haddana aakhira inuu ku soo celiyo oo uu ku ciqaabo waman asaaba xaddan qofka xad asiibe ee ku dhaca macnaa maa yuujibu xaddan fasatarahu allahu ilaahay uu asturay wacafaa canhu ilaahay uu cafiyey uu iska dhaafay faallahu akramu ilaahay mid ka kaabiya deeq badan weeye oo ka kariimsan weeye min an yacuuda inuu noqdo ilaa shayin qad cafa canhu shay uu cafiyey oo markii horeba aanu ku qabsanin aakhirana inuu dib ugu qabsado ilaahay waa ka kariimsan yahay oo waa yacni ka deeqsan yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabb alcaalamiin halkaa mujalladkii koowaad ayaa inoogu dhammaaday mujalladkii labaad iyo saddexaadna insha allahu tacaala dee waa inoo hadheeno kitaabku ee waa wada socdaa markaa wallahu aclam